ugu horeyntii waxaa rabaa inaan ugu hambaliyo dhammaan ummadda muslimiinta ah ee iidaysa inkastoo la kala iiday annaga haddaan gurcal joogno maanta waxaa iidaynaa maalinta kuwaada iidda ciidul adxada caalam islamna waxaa laga iiday shalay dhammaanba intii shalay iiday intii maanta iidada waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam antum bilkhayr deegaanadan galmudug gurcaal iyo annaga waxaad moodaa in aan ka dambayno deegaanada kale maanta waxay noo tahay maalinta kuwaada ciidul adxada ayagana waxay u tahay maalintii labaad marka asxaabta iyo waxaad moodaa magaalada in aan laga dareemayo in maalintii kuwaad ciidda siday iskugu duubnaa jirtay in xoogaa maadaama dadkii qaarna shal iideen qaarna maanta ay iideen in farqi weyn u dhexeeyo iyo ummadda soomaaliyeed uga hambalyaynayaa munaasabadda ciidul adxaa waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa kale bashosh iyo barwaaqo ilaahay nuu gaarsiiyo maanta waa maalin ciid waxaan ku ciidaynaa degmada guraceel khaasatan waa u jeedii maanta magaalada aad u shidan tahay inkastoo shalay xamaasaddu ay ahayd reexamar maanta annagaa iskale kuwii shalaydii ku imaantiidaba inta waxaan leenahay hambalyo dhammaan maanta waa maalinta ciidul adxaa marka waa maanta hilibkee bariiska marka waxaan leeyahay anigoo iidii mayne bariiska hilibkan ku iidaynaa daara gurceelna gurceel dadka soomaaliyeed waxaan u rajeeyahaa ciid wanaagsan hambalyo ciidul adxa halkaana waa gurceel si wanaagsan ayaa maanta looga iiday aadaa la isugu soo baxay si fiican ayaa iid u dhacday si wanaagsan oo nabadgelyo ah oon xasrad iyo dhib midna lahayn ayay u dhacday magacaygu waa shariif shiradiiriye intii garanaysa iyo intaan garanayna hambaliyo hambaliyo hambaliyo ciidan ciidada kale allaha nugu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo allaha nugu gaarsiiyo waxaan ka soo salaamaya magaalada gurceel dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid suuqayakan magaaladeenna aan ku ciidayno magaaladeenna gurceel marka maanta ciid wanaagsan ayaa leeyahay dadka soo dhawaynayaa marka maanta niyo farxaddeenna lama koogi karo ciiddeenna say maanta u socoto marka wuxuu yidhi waxaa kaloo jira shala dad badan oo ciidaa jira dadkaas macnaha anaguna reer qurceel haddaan namaana ciidin marka maxaa maanta ku faraxsanaa saa u ceelin daraaddeed